لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal waxaan kusoo jirnay duruustii ramadaaniga ahaa waxaan soo gaarnay aakhirkii bisha barakaysan ee ramadaan usbuucan haddii uuna dhaafo waxa haray waa usbuuc ama wax ka yar waxa aan ku jirnaa oo noo soo bilowday maalintii sabtiga ahayd tobankii ugu dambeysay ee ramadaan casharka tobanka ugu dambeysa ee bisha ramadaan waa tobanka ugu fadliga badan cala al idlaaq habeynaheeda wax alla waxa allah subxaana wa tacaala uu habeen abuuray habeenada ugu fadliga badan waa tobankaas dambeeyey waxaa ku jira tobankaasi habeen leylatlqadri la yidhaahdo maxaa marka qofka muslimka ah ee bishaas barakaysan ee ramadaan ee allah subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay ayaamu macduudaat maalmo la tirinay qofkii ka faa'iidaystay oo allah subxaana wa tacaala uu waafajiyey in uu khayrka iyo barakada bishaasi ku jirta uu ka faa'iidaysto allah subxaana wa tacaala ha u aqbalo hana u ziyaadiye qofkii weliba sidaas yeelada ka faa'iidaystay waxaa maaragtay lagu sii dhiirigelinayaa inuu ku dadaalo inuu inta ka hartay waa intii ugu fadliga badanayd uu ka qanimaysto oo ka faa'iidaysto sidoo kale qofka aanan ka faa'iidaysanin amaba sidii la rabay aanan aanan bishaasi u cibaadaysanin waxaa laga rabaa inta ka hartay inuu isdaba qabto waa intii ugu fadliga badnayd waa bisha tobankeedii wey tobankaa dambe nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiis badan oo fadligeeda lagu sheegay ayaa ku soo aroortay waxaa ku jira tobankaasi habeenkii leylatlqadriga oo allah subxaana wa tacaala uu ammaanay oo habeen ka fadli badan aanu jirin cala aliطlaaq habeenkaasi allah subxaana wa tacaala waxa uu ku soo wuxuu ku sheegay khasaa'is iyo calaamado gooni ah oo ay kaga duwan tahay habeenada kale waxa weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay tahay habeenkii qur-aanka la soo dejiyey inaa anzalnaahu fii laylati alqadri allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa kitaabka casiiska ah oo uu ku tilmaamay cilmigiisa inuu yahay anzalahu bicilmihi uu yiri waxa uu soo dejiye u daartay waa habeenkaasi leylatlqadriga oo tobankan ku jirta sidoo kale wuxuu ku tilmaamay in ay ka khayr badan tahay kun habeen leylatlqadri khayrun min alfi shahr waa kun habeen waxaan ujeedaa kun bilood ayay ka khayr badan tahay kun bilood waxaa lagu tilmaamaa dadku markay isku dardaraan waa sideetan iyo saddex sano iyo wax ka badan wey waa qofka cimrigiisii halkaas habeen aada cibaadaysato qof siddeetan iyo saddex sano ka badan cibaadaysanayay ayaad kasii fadli badan tahay waxaa marka fadligeeda ka mid ah habeenkaasi oo tobanka ku jira inuu yahay habeen barakaysan oo allah subxaana wa tacala waa kan ku tilmaamay inaa anzalnaahu qur-aankii waxaan soo dejinay fii leylatin mubaaraka habeen barakaysan barakadu waa ziyaado waa khayr waa maaragtay khayr adduun iyo mid aakharo oo lagu ziyaadiyo ayaa baraka la yidhaahdaa wey habeenkaasi malaa'igta ayaa soo degta oo maaragtay tanazalu lmalaa'ikatu waaruuxu waatan allah subxaana wa tacaala uu leeyahay ruuxulqudus iyo malaa'igta ayaa soo dego oo maaragtay khayrka iyo barakada ayay la soo degaan qofkii habeenkaas ka faa'iidaysanayana waxaa weeye khayrkaas ayuu la kulmayaa sidoo kale waa habeen nabadgelyo ah allah subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay nabadgelyo uu ku tilmaamay inay tahay salaam salaamun hiya xataa matlac alfajri waa kan allah subxaana wa tacaala oranaya waa habeenka la kala xukmiyo umuuraha oo dhan fiiha yufraqu kullu amrin xakiim wax alla wixii maaragtay lowxul maxfuudka allah subxaana wa tacaala uu ku xukmiyey ayaa haddana maaragtay sanadka intii ah la kala xukminaya aajaasha iyo irisaaqda iyo qofka wixii loo qadar laha marka qofkii asagoo alla bariyo taagan oo cibaadaysanaya habeenkaasi waxaa weeye wax badan in allah subxaana wa tacaala uu ku qadaro wanaagsan ayaad mudan tahay sidoo kale habeenkaasi waa allah subxaana wa tacaala wuu u dembi dhaafaa qofkii isagoo oo cibaado u taagan ay ku timaado man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih waman qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembih qofkii istaaga laylatulqadriga asagoo iimaan leh oo mu'min ah asagoo xisaabsanahaya oo allah subxaana wa tacaala ka rajaynahaya alla wuu u dhaafaa wixii dunuubtiisii hormaray oo dhan allah subxaana wa tacaala wuu u dembi dhaafayaa walaalayaal habeenkaas barakada leh ayaa nagu soo aadan tobankaasna ku jira tobankao dhanna waa barakaysan yihiin nebiga sala allahu caleyhi wasalam xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayuu wuxuu leeyahay nebigu sala allahu caleyhi wasalam waxaa ay leedahay caisha idaa dakhala alcashru haddii tobanka ay soo gasho shadda mi'warah nebigu sala allahu caleyhi wasalam guntiga ayuu dhuuqsan jiray waxaa weeye wa axyaa leylah habeenkiisana wuu noolayn jiray oo habeenkii o dhan cibaado ayuu taagnaa habeenkii o dhan allah ayuu baryay maruu salaadu taagan yahay maruu qur-aan akrinayo maruu dikri ku jiro wa ayqada ahlah xaaskiisana wuu toosinayey maaragtay ahalkiisii ciddiisa habeenkii wuu toosinayay la cibaadaysanayeen ciddii o dhan meesha isugu tagtay cibaadadii isugu tagtay waxaa weeye waa habeen ka duwan habeenada kale waana tan riwaayadii kale oo caaisha ayadana ay warinayso imaam muslim soo saaray waxay leedahay kaana yejtahidu fi lcashri alawaakhir nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu u dadaali jiray tobanka u dambeeya maa laa yejtahidu fii kayrih wax uusan tobankaas waxaan ahayn si inuu u dadaalin ayuu u dadaali jiray macnaha dadaalka uu tobankaasi habeen la yimaado lama aanu imaan jirin habeenada kale ee maaragtay allah subxaana wa tacaala waktiga kale u dhigay sidaa darteed waxay ku tusinaysaa ahmiyadda iyo fadliga iyo maaragtay wanaagga ay leedahay tobanka ugu dambaysa ee bisha oo aan hadda ku jirno oo ay naga tagtay xalay iyo habeen hore waxaa la walaalayaal nebiga sala allahu caleyhi wasalam habeenkaas cibaado ayuu u taagnaan jiray habeenkaas wuu noolayn jiray axyaa leylah markii leeyahay shadda mi'zara guntiguu dhuuqsan jiray macnaha waxa weye wuu dadaali jiray oo cibaado intii tabartiisa ayuu dadaali jiray qaar kale waxay ku tilmaamayaan xaasaska iyo wuu ka fogaan jiray habeenkaasi habeenadaasi wuxuu kale lagu tilmaamaa inuu maaragtay dadaal xaddhaafa uu la imaan jiray wa axyaa leyla habeenkii buu noolayn jiray habeenadii maaragtay muxuu ku noolayn jiray habeenkii salaad buu u taagan yahay dikri buu u taagan yahay qur-aan buu u taagan yahay cibaadooyinkii kaleo alla subxaana watacaala loogu dhowaanayay mid ka mida ayuu u taagan yahay ehelkiisana wuu toosan jiray waxaa weeye marka qofka waxaa laga rabaa inuu habeenkii salaatuleyl salaatuleyl uu tukado habeenkii oo maaragtay haddii uusan tukan karin oo dikri iyo qur-aan akhris uu ku mashquulo haddaad xataa habeenkii shaqaynayso cibaadadii way kaa tegin adiga oo shaqaynaya cibaadadaada gudo allah subxaana watacaala dikrigiisa afka ku hay waxa weeye haddaad gurigaaga joogto waxaaad laga rabaa inaad allah subxaana watacaala aada caabudo adiga oo cibaado ku jira in habeenkii leylatulqadriga ay ku timaado ood waafaqdo axyaa leylah habeenka dhan wuu noolayn jiray waxaa loola jeedaa cibaado ayuu ku noolayn jiray habeen jiif ma jirin waxa weeye habeenkii cibaado ayuu u taagnaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ku dadaali jiray inuu maaragtay waafaqo uu la kulmo leylatulqadriga leylatulqadriga inuu la kulmo ayuu nebigu ku dadaali jiray sala allahu caleyhi wasalam maxaa yeele waa habeenkaas aan kasoo hadalnayo kun habeen ka khayr badan weeye waa siddeetan iyo saddex iyo wax ka badan dhowr bilood ayuu kasii badan yahay marka waxaa weeye qofkii sameeya camal habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay qof intaasoo camal intaasoo sano soo cibaadaysanayey allah subxaana wa tacaala baryayey ayuu ka fadli badan yahay ka maaragtay ajar badan yahay khayrun ayaa la yidhi marka nebiguna wuxuu yidhi habeenkaasi raadiya oo xadiis badan baa kusoo aroortay taxaruu leylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhir min ramadaan waraadiya habeen leylatulqadrigii waxaad ka raadisaan tirada isdhaafka ah tirada kisiga ama tirada isdheer tobanka u dambeeyo kow iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka wahaakada sidaas ayuu leeyahay nebigu sal alay slam ka raadiya tobanka u dambeeya oo ramadaan ka mida wey bukhaari baa xadiiskaa soo saaray tobankaasi haddii aad maaragtay aadan tobankii o dhan aadan awoodin waxa weeye sababta nebigu wuxuu yihi taxaru leylata alqadri fi lcashri alawaakhir min ramadaan tobanka u dambeeya ka raadiy tobanka u dambeeya marka haddii aad xataa ay ay aad aad ka tag tagto oo aysan kuu suurtoobin inaad habeenkii o dhan tobankaasi cibaado la timaado wuxuu yihi nebigu xadiis kale taxaru leylata alqadri fi lwitri min cashri alawaakhir tobanka u dambeeya tiradan isdheer ka raadiya hadday kaa tagto dhowr habeen waxaa keliya haddana ku yaala xadiidkii nabiga sala allahu alay wasalam iltamisuuha war ka raadiyu yihi nabigu sal allahu alay wasalam laylatulqadriga fi lcashri alawaakhir tobanka u dambeeya fa in dacufa axadukum ruuxiin hadduu xoogaa tabar dhigo oo cajisa ama u caajiso falaa yaqlibanna cala sabci albawaaqi toddobada dambe yaan looga adkaanin toddobada dambe maaragtay hadda laba kaa tagtay toddobadii waa kuu taallaa toddobadaasi ku dhaafin ayuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam imaam muslim ayaa xadiiskaasi ayaa warinayay ayib weliba habeenka toddobiyo labaatanka ayadana waxaa weeye waxaa ku soo arooray xadiid kale oo nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam waxaa ubay ibn kacb ayaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu wuxuu leeyahy wallahi inii la aclamu ay leylatin hiya leyla habeenkaasi habeenkiya waan garanaya alatii amaranaa rasuul lah sal alay slam biqiyaamiha wa hiya leyla sabca wa cishriina waa habeenka toddobiyo labaatanka imaam muslim baa warinaya marka habeenka toddobiyo labaatanka wuu ku tilmaamay xadiis kale waxay ku tilmaantay saddex iyo labaatanka kow iyo labaatanka laakiin sida raajixa ah oo culimmada isku xoogoodu ay marayaan uguna maaragtay adiladana iswaafajintooda ugu fiican waxa weeye inuu habeenka leylatulqadriga uu guurguuro sanad uu galo toddobiyo labaatanka sanad saddex labaatanka sanad kow iyo labaatanka sidaa darteed marka qofka mu'minkaa looga baahan yahay tirada isdheer oo nambarka kala duwanaho kesiga ah inuu ka dhex raadiyo weye waxaa kaloo ka mid a acmaasha la qabanayo habeenkaasi tobankaas ugu dambeeya nebiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu samayn jiray ictikaaf ictikaafkuna waa maxay waa masjidka oo lagu nagaado ayadoo qofku uu adduunkii iyo shaqadii iyo camalkii iyo wixii hawl uu hayo dhan uu faraha kala baxay oo alle subxaana watacaala cibaadadiisa keli ah uu u yimid waxaana weeye arrin mashruucah nebiguna uu jireeyey sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisana gadaashooda ay samayn jireen waatan caaisha warinaysa radi allahu tacaala canha kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yactakifu alcashra alawaakhir min ramadaan nebigu wuxuu ictikaafi jiray tobanka u dambeeya ee ramadaan buu masaajidka ku nagaan jiray cibaado bas uu samayn jiray xataa tawafaahu allah ilaa uu ka geeriyooday alla uu ka oobsaday caza wajalla uma ictakafa markaa uu dhintay ka bacdina waxaa ictikaafay azwaajuhu xaasaskiisii min bacdi isaga gadaashiisa markuu nebigu geeriyoodayna xaasaskiisa meeshii kasii wadeen waxay ku tusinaysaa inay maaragtay ay haweenku ay ictikaafi karaan masaajidku ictikaafi karaan sidii xaasaska nebiguba ay samayn jireen sala allahu calayh wasalam nebigu ictikaafi jiray habeenkii guriga uu joogi jiray mar haddaad ictikaaf samaynaysana masaajid kasta oo jamaacada iyo jumcada lagu ego ayaa maaragtay ayay ku banaantay sida xadiis kalena ay ku soo aroortay waxaa kale oo ku tusinaya in ictikaafka ka mid ah sunooyinkiisa ka mid a qofku markuu ictikaafayo inuusan banaanka u bixin oo uusan maaragtay dan aadin xadiis caaisha ay warinayso saxiixa waxay leedahay sunnada waxaa ka mid ah qofka ictikaafka samaynaya inuusan u bixin xataa qof jiran inuusan soo booqan karin janaase uusan raaci karin uusan sidaasoo kale xaaje uusan u bixi karin ilaa ay xaajadaasi tahay mid daruuro ah oo khasab ku ameegiya wixii kaloo dhan in uu maaragtay ku nagaado masaajidka cibaado u joogo sidaas weeye ictikaafkoodu walaalayaal tobankaas beri waa toban aad iyo aad u qiimo badan qofkii ictikaafayo waxaa laga rabaa inuu ku mashquulo cibaado allah subxaana watacaala inuu hadalka maaragtay iyo wixii kale oo ka mashquulinayo cibaadadiisa uu faraha ka qaado tobankaas beri sidoo kale waxaa naftaydii tiinaba ku dhiirigelinayaa tobankaas beri ee nooga hartay bishii ramadaan waa toban qiimo leh inaan ka faa'iidaysano inay bishaan ramadaanna aan ka dhigano bil aan nolosheena ku bedelno oo aan ka dhigno nolol toosan inaan allah subxaana watacaala u toobad keeno mar haddaad toobad keento toobad la timaado allah subxaana watacaala dunuubtaadii oo dhan wuu dhaafayaa waxay tahay iyo weyninkeeda waxba ma laha alla agtiisa waxba kama aha hadduu alla ku toobada kaa aqbalo nebigu sala allahu caleyh wasalam saddex gooru aamiin aamiin yiri markii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa inuu jibriil yiri qofkii bisha ramadaan usoo gasho oo aanan loo dembi dhaafin qofkaasi naarta allaha ku fogeeyo nebiguna aamiin buu yiri marka haddii ramadaan soo gasho oon lagu dembi dhaafin oo aad sidaasi ku dhimato waxa weeye waa nebiga ayaa ku habaaray waxaa ku habaaray jibriil oo qof habaaran ayaa tahay nebiguna aamiin ayuu ku yiri sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed waa in laga faa'iidaystaa bishaas barakaysanaa ramadaan waa in waktigaas yarka ah maalmaha ah allah subxaana watacaala waxaasoo fadli ah waxaasoo baraka ah waxaasoo dembi dhaaf ah oo lagula hadlaya lagu leeyahay sanad dhan baad dambaabaysay war alle u soo noqo war intaa yartaa ka faa'iidayso waxa weye walaalayaal inaan ka faa'iidaysana weeye وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين